agaasimaha guud ee isbitaalada daryeel ee magaalada kismaayo doctor axmed maxamed xuseen ciro ayaa bahda caafimaadka jubbaland oo ay uga sarreyso wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay in magaalada ay ka sameeyaan wacyigelin ku aadan ka hortagga cudurrada inta badan ka dhasha biyaha wasaqaysan sida shubanbiyoodka oo ka mid ah cudurrada faafa
horta cudurkani inta badan waxaa waa lagaga hortaga waxa wey waa prevention ka hortag weeyaan yacni wacyigelin inta badan cudurkani marka uu dhaco waxaa kaga fiican inta una dhicin in maaragtay la wacyigeliyo marka qaabka ugu fiican ee lagaga hortegi karo waxaa weeye wacyigelinta maalan tusaale kasoo qaad hadda waqtiga roobka ayaan ku jiraa waxay tahay waqtiga roobka in maaragtay cudurrada waqtiyadan oo kala dhalan kara in maaragtay wasaaradda oo kale maalan wasaaradda caafimaadka inay maaragtay ka wacyigeliso dadkii mediyadii la isticmaalo kala duwanay riimo la diro qeybta fayadhowrka iyaga lafteedu inay ka qeyb qaataan waxaasoo dhan meelihii u baahan in maaragtay loo arko inay biyuhu ay nadaafad darrada ka jirto biyihii la nadiifiyo dadkii la wacyigeliyo horta cudurka qaabka ugu habboon ee laga hortegi karo waa midkaas weeyaan marka waxaan leenahay qaabka ugu fiican waxa weeye wacyigelin in ay bulshadu ay hesho haddii ay heli weydo marka uu cudurku dhaco waxaa laga yaabaa in haddana dawadiisii ay hoos u dhacdo marka dad fara badan ay dhibaato soo gaadhsiiso wacyigelintaasi marka waxaa ka mid ahaa in loo diro fariimaha kala duwan ee ku saabsan maalan cudurka shuban biyoodka calaamadihiisa qaabka looga hortegi karo musqulaha oo kale maalan biyo in la kala fogeeyo biyaha maar dadku ayna banaanada ku musqu maarata ayna u aadin xaajaadkooda ayna u aadin biyaha la iska karkariyo meelaha biyo fadhiisad kale in laga fogaado wacyigelin noocaasa ayaa maarata ku habboon waxaana inta badan awood arrinta ku haya marar kasta wasaaradda caafimaadka ee ka shaqeeya waxa oo aas leeyahay waa muhiim oo waa lagama maarmaan wax kow waxa wacyigelinta si looga hortago waa wacyigelin wacyigelinta ayaa bixinaya waxaa bixinaya xirfadlayaasha caafimaadka oo dhan ayaa isticmaalaya qof kasta meesha uu joogo iyo wuxuu kayuu ka bixinaya wacyigelinta wacyigelintaasi marka inta badan waxaa ugu sarreysa wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenadeeda hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya dhakhaatiirta ururka dhakhaatiirta ee jubbaland ama guud ahaanba dee ururka dhakhaatiirta ee soomaaliya dadkaas oo dhan iyo qeybaha kala duwan ayaa maaragtay mas-uuliyadda ay saaran tahay in ay maaragtay ka hortaga iyo wacyigelinta ay sameeyaan